soddon iyo shantan gabdhood ee muddo dhowr bilood ah baradayn culumta caafimaadka gaar ahaan kalkaalisnimada iyo gargaarka degdeg ee warinayo galena imtixaankiin ka dambeeya iyadoona dhiirigelin sameeyana maamulka degmada wasiil ee gobolka galgaduuda tababarkii weliba uu subiyayay macadka sihba qaybtis degmada wasiil islamarkaana ay gobro ku hayan dhaqaatiirta isbitaalka degmada si la dhiirigeliya aqoonta caafimaadka gaar ahaan gargaarka degdega oo muhiima ee badbaadinta bulshada doctores xamdi daahir maxamuud oo baraka ee macadka sihba qaybtis degmada wasiil iyo faahfaahin kubidi waryaabo la baray gibrooyin iyo muhiimadda anlata bulshada degmada wasiila waxaan u mahad celinaynaa guddigana soo booqday maanta iyo qalanjabintii iyo last examkii aa geleynay toddobadii bilood aa soo wadnay waxaan bilownay iskuulkan macadkan caafimaadka bishii sideedaad koodeedii ilaa abtinow february oo imtixaanku uu noo dhammaaday toddoba bilood hal bilood oo fasax ku jirna markii laga jaro maantana waxaa u fadhinaa last examkii aa qaadanaynaa waxaa soo qaadanay shan buug oo kala duwan maantana waxaa qaadanaynaa buuggii ugu dambeeyay exaamkiisi waxaana ku miday gabroon ku faa'iidaysaday tababarkan muddaduusan dareeriyo weliba ku hadalina dareen shawkiyaden fursaddan la siiyay yoona sheegeen intii bulshadan ka adeegi doonana bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamayaa ardadan quruxda badan ee aan wax isla soo baranay iyo maamulkeena degmada wasil macalimideena xamdi daahir macalin aad baa u mahadsan tahay waxaa noo noqotay iftiinkii degmada wasil waana kusoo xasuusan doonaa insha allah waana kaaga mahad celinaynaa kaalinta weyna noo gashay waqhtiga quruxda badan aada noo hurtay aadana siisay aada u mahadsan tahay waxbarashadan iyo aqoonta maanta aan kaa dhaxalnana waan kaaga kugu soo xasuusan doonaa bismillaah magaceyga waa nafise maxamuud cali waxaa ka mid ahaa ardada meeshan wax ku baranaysa weliba hooyooyinka oo degmada wasil waxbarashadan waxaan soo bilownay bishii sideedaad koodeedii waxaan soo qaadanay lix buug oo caafimaad ah alxamdulilah maanta wax badanaa fahanay markaan wax walba maana aqoon wax walba farmasho ula caraja laakiin maanta wax walba baa naga aqrisan karna annagana wax tari karna marka intaas waxaa ku dara maanta inta soddonkan gabdhood waxay u tababarteen wiilasheenna difaaca ku jira weliba si ugu gargaaraan xogayaha dowladda hoose ee degmada wasiila liibaan abshir warsame ayaan hambaliyay ardaydan gibruh cilmiga caafimaadka iyo bardeen soona sidoo kale kabaaqi gibruh roogana degmada wasiil inuu ku faa'iidaysadana bardowka caafimaadka in soddon iyo shan arday aan galabta hor nimaano caafimaadka bartay oo gabdho ah waxay ka turjumaysaa degmada wasiil in horumar ka socdo aada ugu faraxsanahay in soddon iyo shan gabdhoodoo caafimaad galabta aan hor fadhino toddobaatan arday oo dugsiga dhexe ka qalajabinaysa ay noo joogto soddon iyo shan arday oo dugsiga sare ka qalajabinaysa inay degmadu leedahay waxaan u malaynayaa waa sanadkii ugu wanaagsaneed ee degmada wasiili horumar noocaan ku tallaabsatay alxamdulilah waa leenahay macadka waxaan leenahay wasiil kusoo dhawaaw galabtay inaan exaamka insha allahu tacaala aan qaadnaan oo kabacdiina waxaan rajaynaynaa inaan kasoo qayb galno qalajabinta hadday ilahaydno waxaan kale ku faraxsannahay in aan wasiil dhaqaatiir ma joogaadoo inaan lalahayn mararka qaar oo aan la sheekaysto gabdhaha qaybo ka mid ah waxay noo sheegeen inay ka nasteen informasha ay qof ka dalbadaano oo liyaado lix saac midnimo ha loo waco dadka farmashayaasha jooga oo xaafad walba wasiil ku taalla hadda laga helayo dhaqaatiir degdeg emergency ah oo shaqada qaba karta walow limidka u yaraay soddon iyo shan arday aad bay noogu yareed doctor xamdi daahir waxaalena aad u mahadsan tahay allah ku barakeeyo waxaa hadda noo diyaara afartan arday oo limidkana ku jirta waxaa codsanaynaa galabtay maamulka degmada ah inaad naga qaabishid insha allahu tacaala oo maadaama aan u soconno hor socod waxaa noqotay gabadha u horeysay oo si matadawacnimo ah noogu timid nagana codsata maamulkeenna haddii diyaar la heli karo dad wax la baro inay falinta wax ku barto